الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا xilli maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxaa ayaa madaxda ugu sarraysa dalka waxa ay hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidda u direen shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn shacabka u rajeeyey in ciidanteeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allaha nagu gaarsiiye ayaan leeyahay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culeysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allaha siiyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay in munaasabadda ciidda awgeed ay iscafiyaan ummadda soomaaliyeed waxaana uu dhanka kale soo jeediyey in la caawiyo dadka saboolka ah waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediyo oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aada iyo aada muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka saman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadna waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo wax haystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaanay cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah madaxweynaha ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wakhtigii al-shabaab waxaana uu dhallinyarada ururkaasi ku jirta kula teliyey inay ka soo baxaan si cafis loogu fidiyo gabalka khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaana u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta dadka soomaaliyeed dhammaan hala dhiirigeliyan dhallinyaradaas inay soo laabtaan ha loo caqli celiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaad noqotaan qoortaa laidinka jarayaa layidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii ay galaan oo dagaal lagu jibiyo dagaal ninka gale waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yiraahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysaa leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa shacabka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa waxaan hambalyo ku aadan ciid aladxa almubaarak sanadka hijriga kun afar boqol afartan iyo shan u diraya guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale allah inagu gaadhsiiyo nabad bashbash iyo barwaaqo ciidda carafo oo ka mid a ciidaha ugu waaweyn ee islaamka ayaa maanta si weyn looga dabaaldegayaa magaalada muqdisho waxaana aroortii hore saakay durba masaajidada ka bilowday takbiirta salaada ciidda ciidan ayaa caan ku ah in xoolaha la bireeyo masaakiintana laga farxiyo الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد xasan kaafi qoyste v o a muqdisho